الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi وbarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dagaallo in ka badan saddex jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka hirdada oo maanta ka dhaca duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan faahfaahinnada dagaalladaas iyo tirada dhimasho iyo dhaawac ee cadowga soo gaaray oo kor u dhaafaya soddon askari wararkii ugu dambeeyey goobihii maanta ay wax ka dhaceen iyo ciidamada mujaahidiinta oo madaafiic ku garaacay xerada xarane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta uga sugan yihiin soomaaliya faahfaahin ka soo baxaysa madaafiicdaas ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah korarka weerarada mujaahidiinta ee muqdisho oo cadowga ku noqday nabar aan bogsan iyo saameyn xoog leh oo uu dhaliyey weerarkii afaafka hore ee xerada damaayo haddaba intee dowladood ayaa ka falcelisay howlgalkan maxayse ka yidhaahdeen taagdarada haysata kooxda hirdada soomaaliya waxaad maqli doontaan warbixin ku aadan sidoo kale barnaamijka faafreebku waxaan caawa idinkugu haynaa xasan gurguurte madaxa kooxda hirdada soomaaliya oo goob fagaaraha ka sheegay inuu taageersan yahay lacagaha ay saraakiisha murtadiinta ka dhacan shacabka muqdisho milatariga suudaan oo shaaciyey in maleeshiyaadka imaaraadku taageero ee r s f ay ka saareen guud ahaan gobolka khartuum ee caasimaddu ah waddankaasi waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa xaflad abaalmarino lagu guddoonsiinayey ardayda macadka qurduba oo lagu qabtay degmada jamaame mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo marti sharaf ka qayb gashay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir iliyaas ayaa caawa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaad igala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa dagaallo culus oo saddex jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka hirdada oo maanta mar kale ka dhacay duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan faahfaahinada dagaaladaas iyo tirada dhimasho iyo dhaawac oo sii kordhaya qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalka maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta loogu daabacay hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta faahfaahin ayaa laga helayaa weerar madaafiic ah oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay saliibiyiintu ku leeyihiin soomaaliya madaafiicdu waxay si toos ah ugu dhaceen gudaha xerada xalane mid ka mid a madaafiicda ayaa ku dhacay goob ay ku sugnaayeen askar yugandhays ah oo ah ilaalada u n k bakhtigu waa laba askari oo yugandhays ah oo ah ilaalada u n k sidoo kale madfac ayaa ku dhacay oo burburiyey bakhaarkii raashiinka ee askarta yugandhayska ah ee ilaalada u ah u n k sidoo kale mid ka mid a madaafiicda ayaa burburiyey gaari booyad ah oo ay lahaayeen askarta yugandhayska ah ee ilaalada u ah gaalada u n k sidoo kale mid ka mid a madaafiicda ay mujaahidiintu saaka ku garaaceen xerada xalane ayaa ku dhacay safaaradda faransiiska ee xeradaasi burbur xoogan ayaana gaaray dhismaha safaaradda sidoo kale mid ka mid a madaafiicda ayaa waxa uu ku dhacay oo uu beegsaday guri ay deganaayeen gaalo cadaan ah burbur ayaana gaaray gurigaasi sidoo kale madaafiicda ay saaka ku garaaceen ciidamada mujaahidiinta xerada xalanee waxa uu mid ka mid a haleelay mid ka mid ah gaadiidka gaalada cadaanka ah waanu gubtay dhanka kale faahfaahino ayaa laga helayaa dagaaladii maanta ka dhacay duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan dagaaladan oo lagu jebiyey murtadiinta waxay dhimashadu gaartay toban askari oo murtadiin ah halka dhaawacuna uu gaaray soddon kale waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu saaka weerar madaafiica ku qaadeen xerada maleeshiyaadka ridada ee hiil weyne ee dhacda duleedka degmada balcad waxaana weerarkaasi ku dhintay lix askari oo murtadiin ah halka afartan iyo laba kalena ay ku dhaawacmeen murtadiinta dhimatay waxaa ku jiray taliyo urur lagu magacaabi jiray cumar yare iyo ilka case oo ahaa tababaro ciidan sidoo kale howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lagu dilay murtad maxamed gaalib oo ahaa sarkaal ka tirsanaa maamulka ridada ee hirshabelle haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta faafareeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurguurte oo goob fagaareha ka sheegay in uu taageersan yahay lacagaha ay madaxda dowladdiisu ka dhacaan shacabka muqdisho madaxweynaha xukuumadda muqdisho oo astaan u ah dhulboob xaraashka khayraadka dalka iyo musuq maasuq ayaa markii ugu horreysay goob fagaareha ka sheegay in uusan waxba u arkin xatooyada iyo gacmogacmaysiga ay sameeyaan wasiirada dowladdiisa isagoo ka qayb galay munaasabad xarigga looga jarayey dhismaha waxaa loogu yeero wasaaradda awqaafta ayuu xasan sheekh ka dhawaajiyey in lacagaha ay wasaaradaha dowladda ka qaataan shacabka soomaaliyeed aysan wax dhib ah lahayn oo ay wax iska caadi ah yihiin in muddo ah ayaa lacago la iska soo qaadanayay in dadka lacago laga qaato anigu hadda mushkilad weyn uma arko ayuu yidhi xasan gurguurte oo u riyaaqsanaa lacagaha baadda ah ee dowladdiisu ka qaado shacabka hadalka madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa si aad ah ugu dhex faafay baraha bulshada waxayna dadku ka bixiyeen fasiraado kala duwan inta badan dadka ayaa caddeymaha xasan sheekh ku tilmaamayey in ay yihiin kuwa uu ku taageerayo musuq maasuqa iyo xatooyada hantida dadweynaha tan iyo markii uu xasan sheekh hoggaanka u qabtay xukuumadda muqdisho wakhti hadda laga joogo saddex sano ayuu dalka geliyey khalalaaso maaliyadeed isagoo dhacay hantidii danta guud iyo midda sida gaarka ah loo leeyahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa milatariga suudaan oo shaaciyey inay r s f ka saareen guud ahaan gobolka khartuum taliska ciidanka milatariga suudaan ayaa si rasmi ah u shaaciyey inay gacanta ku dhigeen guud ahaan gobolka khartuum oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay kula dirirayeen fallaagada uu imaaraadku taageero ee r s f afhayeenka ciidamada suudaan nabiil cabdulaahi cali oo akhrinayay bayaan ka soo baxay taliska ciidankiisa ayaa sheegay in maleeshiyada dacmo sariic ay ka saareen gebi ahaanba magaalooyinka saddexda ah ee la isku dhaho gobolka khartuum gobolkana uu si dhammaystiran ugu soo dhacay gacantooda bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka suudaan ayaa nuqul ka mid ah lagu yidhi waxaan maanta si rasmi ah ugu dhawaaqaynaa in wilaayada khartuum si buuxda looga sifeeyey joogitaanka maleeshiyada doglo islamarkaana caasimadeena qaran laga nadiifiyey wasakhda fallaagada iyo kuwa taageersan bayaanka oo sii socda waxaa lasii raaciyey waxaan xaqiijinaynaa in gobolka khartuum oo noqday mid gebi ahaanba ka maran fallaagada war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidamada dowladda dabarilifka ah ee suudaan ayaa ku soo beegmayaa xilli maanta isla taliskan uu shaaciyey in ciidankooda ka taqadumayo koonfurta iyo galbeedka umudurmaan la wareegitaanka gobolka khartuum ee ciidamada milatariga ayaa ka dhigan guul kale oo u soo hoyatay ciidanka suudaan iyo jab xoog leh oo la gaarsiiyey maleeshiyada uu imaaraadku baritaaro ee janjawiidka kuwaasoo bilooyinkii lasoo dhaafee noqday kuwo guuldarro ujoog ah oo laga saaray gobollo iyo magaalooyin badan bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii caasimadda khartuum sida madaxtooyada iyo taliska ciidamada laga saaray maleeshiyadan gobolkan khartuum ayaa ka kooban saddex magaalo oo weyn sida khartuum oo ah magaalo madaxda iyo umudurmaan iyo khartuum baxri haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaan xukuumadda muqdisho ku weedeeyey inaysan ka hadlin askartii looga laayay xero damaanyo xildhibaan saadaq oo ka mid ah xildhibaanada xukuumadda muqdisho ayaa waxa uu sheegay in kooxda gurgurte ilaa iyo hadda aysan wax jawaab ah ka bixin qarxii lala beegsaday ciidamadii ay qoranaysay ee lagu weeraray xerada damaayo ee ku taal degmada hodan ee magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa tilmaamay in xukuumadda muqdisho xitaa aysan ka tacsiyeyn askarta lagaga laayay qaraxaasi isagoo geesta kale xusay in xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheikh ay ka dhimatay dhanka cadaaladda xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo korarka weerarada mujaahidiinta ee muqdisho ayaa cadowga ku noqday nabar aan bogson iyo saameyn xoogan oo uu dhaliyey weerarkii afaafka hore ee xerada damaayo haddaba intee dowladood ayaa ka falcelisay howlgalkan maxayse ka yidhaahdeen taagdarada haysata kooxda ridada soomaaliya warbixin ku aadan arrinkaasi waxaa inoo haya walaalkeen eliyaas cabdulaahi fashilka amni ee ka jira muqdisho iyo fadeexada dul hooganaysa hay-adaha sirdoon ee riddada ayaa noqday kuwo maalmihii lasoo dhaafay ay si aad ah uga qayla dhaaminayaan xukuumadaha dabadhilifyada ah ee taageerada u muujiya kooxda filla soomaaliya waana xilli xukuumadda xasan sheikh ay buuxsatay muddo saddex sano ah dowladaha dawaaqiidda carabta iyo kuwa reer yurub ayaa si aad ah uga qayla dhaaminaya halaagga ku sii socda kooxda riddada soomaaliya iyagoo cambaarayn afka labadii dhawaaqay kadib howlgallo isxigxigay oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho mid ka mid ah howlgalladaas ka dhacay gudaha caasimadda laguna laayay murtadiin fara badan waa midkii laba maalin ka hor ay mujaahidiintu ka fuliyeen afaafka hore ee xerada damaayo ee degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen murtadiin doonayay isku diyaarinta iyo qaadashada tababare ciidan oo kala duwan balse allah fadligii mujaahidiinta ayaa kaga hortegay darba ku sababtay in ay kala firxadaan qaarkoodna halkaas dhegta dhiigga loogu wada daro
halkan waa goobta uu qarax ka dhacay sidaan ayay jaam u eed intuu qarax dhicin ka hor waa dhallinyaro loo qaadanayay inay ku biiraan ciidanka dalka soomaaliya halkaani waxaa ka dhashay khasaare aada u weyn dhimasho iyo dhaawac war-saxaafadeed soo baxay ayaa lagu sheegay in halkaas lagu dilay ilaa soddon murtad laguna dhaawacay wax ka badan konton kale walow mar weliba ay tiradu samayn karta koror hor leh maadaama tirakoobkan uu ahaa mid hordhac ah sidaba lagu caddeeyey qoraalka war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii markaas ka dambeeyey waxaa si aad ah u soo baxaya bayaanaad ay soo saarayeen xukuumadaha dawaaqiidda carbeed iyo kuwa reer yurub iyagoona si aad ah u muujiyey walaaca ay ka qabaan weerarada sii xoogaysanaya ee cunaha lagu jaraya calooshood u shaqaystayaasha murtadiinta qaybahooda kala duwan ugu horrayntii dowladda masar ayaa saacado un kadib weerarkii dammaanyo soo saartay warqad ay kaga tacsiyeynaysa halaaggii gaaray maleeshiyaadka murtadiinta wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda qaahira ayaana muujisay sida ay uga welwelsan tahay xaaladda soomaaliya maadaama ciidankeedu ay qayb ka yihiin howlgalka shahaadala dirirnimo ee markan la soo huuyey magaca eyusom dhanka dowladda Poland iyaduna waxay soo saartay war qoraaleed ay uga hadlaysa howlgalkii Damaanyo waxayna sheegtay in halkaas uu ka dhashay khasaare xoogan oo soo gaaray kooxda riddada Soomaaliya iyadoona caddaysay in sidan oo kale 2023 loo weeraray gudaha xerada Jaalasiyaad oo iyadana ku taalla ka soo horjeedka xaruntan hadda la weeraray markaasina ay maleeshiyaadka murtadiinta la kulmeen khasaare baaxad leh waxay sidoo kale dowladdan qirtay in ay sii laxaadsanaysa cududda mujaahidiinta al-shabaab ayna samaynayaan isballaarin xoogan waxaana lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dowladda Poland in ka badan toban sano waxay kooxdan u dagaalamaysaa in Soomaaliya ay ku soo rogto xukun shareecada Islaamka ah iyadoona hadda maamusho dhul ballaaran oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dowladda Qatar ayaa dhankeeda soo saartay war-saxaafadeed ay ku cambaaraynaysa wixii khasaare ahaa ee gaaray murtadiinta wasaaradda arrimaha dibadda Dawxa ayaana sheegtay in gudaha Muqdisho ay ku sii laxaadsanayaan maalinba maalinka ka dambeysa weerarada lagu beegsanayo murtadiinta qaybahooda kala duwan imaaraadka isaguna waa mid ka mid ah dalalka saacado uun kadib la soo degdegay cambaarayn iyo tacsi isku laran waxayna xukuumaddan muujisay sida ay uga niyad jabsan tahay masiirka kooxda xasan sheikh iyo sida mujaahidiintu ay u kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho xukuumadaha dawaaqiidda ah ee ka dhisan waddamada kuweyt urdun iyo baxrayn ayaa iyaguna soo saaray warqado isku mid ah oo ay uga hadlayaan howlgalkan iyagoona qoraalladooda ku muujiyey sida ay uga murugaysan yihiin halaagga gaaray kooxda riddada soomaaliya iyo fashilka amni ee haysta kooxda riddada ee sheegatay in waddankan ay ka taliso marka laga soo taga cambaarayntan tooska ah ee ka soo baxday dalalkan dhanka kale mid ka mid ah warbaahinada faransiiska ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin uu kaga hadlaya qaraxii ka dhacay afaafka hore ee xerada damaanyo halka dhinaca kalena ay sheegtay in waayadan ay kooxda gurgurtay gudaha caasimadda ku wajahaysa dhiigbax daran dowladda soomaaliya ayaa bilihii u dambeysay wajahaysa weeraro sii kordhaya oo kaga imaanaya kooxda al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay warbaahinta faransiiska ee loo soo gaabiyey r f i gunaanadkii kooxda riddada soomaaliya iyo nidaamka xasan sheekh ee uu baaqiga u yahay muddada halka sana ayaa hadda ku sugan marxaladdii ugu liidatay ciidanka mujaahidiinta ayaana si weliba kaga hortegaya cadowga iyadoona weerarkan uu ahaa mid digniin cad loogu diraya afraadda ku tahmaysa inay ku biirta safka murtadiinta waxaana nuqul ka mid ah war-saxaafadeedkii ka soo baxay howlgalkan lagu yidhi mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid weliba oo doonaysa in ay ku biirta cadowga shahaadala dirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummaddan soomaaliyeed ee muslimkaa waxayna qof weliba oo arrinkaas ku fekeraya xusuusinaysaa in aysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee ay saliibiyiintu u samaynayaan taas beddelkeedna ay kuwaana qaataan dharbaaxooyinka ku dhacaya murtadiintii iyaga kaga horreeya dhabahan halaagga ee ashahadaladirirnimada ah kuwaasoo u qaybsamay qaar saldhigyadoodii lagu dhexlaayey kuwa meedadkooda furimaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo welwel iyo cabsi joogta ah ku nool أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo degmada jamaame xaflad abaalmarino lagu guddoonsiinaya ardayda macadka qurduba ayaa lagu qabtay degmada jamaame taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada macadka qurduba ee faraacyada kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa lagu bartaa culumta sharciga iyo kuwa maadiga kaasoo si toosa u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaab almujaahidiin degmada jamaame waxay ka mid tahay goobaha uu ka furan yahay macadkan dhowaan waxaa degmadaas lagu qabtay xaflad heer sare oo agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maamulka wilaayada jubbada hoose ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaan ay galeen iyo ugudbidda sana dugsiyeedka cusub ugu horeen mid ka mid a ardayda macadka qurduba ayaa soo jeediyey kelimad ku bixisa luqadda carabiga الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته أحمده وأشكره ولا أحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى بل هو كما أثنى على نفسه عز وجل وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء ومعلم الناس الخير أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وأصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد انطلاقا من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير نشكر لوالدينا الذين كان لهم الفضل في وجودنا وحياتنا بعد الله تعالى وتربيتنا وتعليمنا ومواصلة دراستنا حيث هيئوا لنا كل السبل وحثونا على إنجاز هذا العمل التعليمي فنسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا ويبارك في عمرهم ويوفقهم الخير ويباعدهم من النار ويدخلهم الجنة ثم نشكر والي ولاية جبا السفلى الإسلامية الشيخ أحمد أبو يونس الذي كان له الفضل في فتح المعاهد والمدارس في الولاية وكذلك نشكر المجاهدين الأبطال القائمين لإعلاء كلمة الله والذود عن حمى شرع الله وبيضة المسلمين وديارهم ونحن نقول لكم جميعا واصلوا جهدكم في خدمة الدين ونحن نقف معكم في ساحات النزال ومعامع القتال ونحن مدججون بالعلم والإيمان والثقافة وكذلك نشكر مكتب التربية والتعليم ومسؤولي المكتب الذين كان لهم نصيب الأسد في تطويرنا ووفروا لنا جميع حاجاتنا التعليمية من أساتذة و- وإدارة ومنهج وتنمية وإشراف ونقول لكم جزاكم الله خيرا وكثر الله أمثالكم وجعل الجنة مأواكم ونشكر أيضا نقباء وشيوخ العشائر الذين بذلوا أقصى جهدهم لفتح المدارس والمعاهد واستمرارها من بذل الغالي والنفيس لتعليم أبنائهم وإخراجهم من ظلمات الجهل والتأخر إلى نور العلم والتقدم في الدارين لأن العلم يقدم والجهل يؤخر ونقول لكم جزاكم الله خيرا ويفصح الله لسانكم ونشكر أيضا فريق الإعلام من الكتائب وإذاعة الفرقان والأندلس الذين كان لهم الفضل في نشر الحقائق وبث الخير ولا أنسى أن نقدم هنا شكرا خاصا لأساتذتنا المخلصين وإدارتنا المباركة الذين قاموا واجبهم وأدوا أمانتهم وعلمونا وأدبونا ودلونا إلى طريق الخير وكذلك نشكر كل من له يد في هذا المشروع التعليمي وها نحن اليوم وصلنا إلى هذا المستوى العالي وتعلمنا العلوم الشرعية والمادية نجتهد إن شاء الله ازدياد العلم ورفع مستوانا العلمي لنشارك نشر العلم في قرانا ومكافحة الجهل والسلام عليكم ورحمة الله waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay mid ka mid a waalidiinta ay ubadkooda wax ka bartaan macadka qurduba ikhwatii alacisaa anoo ku hadlaya afka waalidiinta ardayda wax ka barto maxadka qurduba waxaan mahad u celinaynaa ballaaran oon lahayn bilow iyo dhammaad marka hore allihiina waafajiyey waxbarashadan ilmahanaga ay ka faa'iidaysteen allihiina waafajiyey dadka u fikiray inay ilmahanaga wax ku baraan diintii islaamka ayadoo jirto ilman kuwanaga oo kaleeta ah oo la barayo wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn oo la barayo wax la yidhaahdo jandar iyo qaybta saddexaad ee ibni aadanka ilmahaas oo lagu shubo caqligooda markii wax la weydiiyo war maxaad tahay hadda hebelow isagoo wiilah kadib uu leeyahay aniga boodhigaygaa qaldan laakiin rabitaankayga gabar baan ahay gabadhi baa laleeyahay maxaa tahay gabar yahay bowdhigaygaa qaldan laakiin rabitaankayga wiil baa nahay saa daraaddeed ilaahigii waxaa ma hadda la soo koobi karin bilow iyo dhammaad iskalena waafajiyey anoo ku hadlahaya afka waalidiinta waxaan mahadlabaad u celinayaa maamulka u fikiray u istaagay habeenii maalinba siday wax ku baran lahayn caruurtanada ayagoo guryahooda joog waxbarashadii loo safrayeyna ugu keenay ka haqabtiray waxaa mahaddaan u celinayaa dadkii macallimiinta ahaa ee lasoo xulay ee loogu talagalay ilmaha wax ku shubaan dadka ibni aadanka barna macallimnimadu caqligii diinta way wada galaan iyo cilmiga midna ma bixin kara cilmigii uu yaqaanay midna cilmi uusan aqoonin buba ku kabaaba waxaa la yidhahdaa uuntiisa kudeeqo araggiisa kudeeqa saa daraaddeed macallimiin door ah oo noos lasoo xulay oo ardada wax alle waxay u baahan yihiin ka haqabtiro weeyaan macallimiinta hadda gacanta ku hayso oo ay ardadii ka muuqdaanba waa sadar muuqdo su-aalka dhan saa daraaddeed macallimiintu waxay leeyihiin ma hadda la koobi karin macallimiintu tix yaroo caribi ah waxay ahayd macallimka iyo dhakhtarka ina almucallim wadabiibu laa yansixaani id humaa lam yukrimaan waa labada shaqsi aan xog wax lagu qaadan karin waa labada shaqsi aan laga maarmin saa daraaddeed macallimiinta lasoo xulay ee doorka ah ee hadda ardadii sanadkan waxaan arki jiray ardada markii imtixaan laga qaado imtixaanka teramka iyo imtixaanka kaleta natiijada nihaayiga ugu yaraan inay daadan jireen markay u yaraadaan arday waxaa meesha ka muuqata hal arday oo dhacimo laha inay macalimiinta dadaalayaan darteed maamulkii ka sarreeyen uu noo soo xulay macalimiin sidaa ardada wax u barto anoo ku hadlaya afka waalidiinta waxaa loo baahan yahay in waalidka waa dadaaleen waqtay dhowreen qalliyo buug bay keeneen saa daraaddeed ay ugu dadaalaan ay laftirkoodaba ayagana in ay miradhal ka gaaraan waxaan kusoo koobayaa mar walbaba allihiina waafajiyey oo iskale mahad aan bilow iyo dhammaad lahayn iyo dadkii dadkii u howlgalay ee macalimiintan iyo waxaan soo xulay ee xafladan qiimaha badan annaga ardadanadii waxay yihiin aanaan ka warramin subax waliba intay sii kal lahaan galabkii soo caraabaan wax loo dhigay qaarkood aanaan ogeyn ku dadaalay ee natiijada hadda la sheegahaya soo siinaya kii dadaalay ee galay kaalinta iyo kii dadaalay ee kaalinta ku cidhiiriyeyba alxamdulilah ilaahay baa mahadle waxaan kusoo koobayaa dadaalkiina allaha ka dhigo kii lagu guulaysto ardada waxaan leeyahay arda yahay waxaa jirtaa erey yaroo carabi oo dhihi jiray tacliimu suqar ka naqshi cala alxajar tacliimul kubarna ka naqshi cala almaa in wixii ladiin baray intaad xumbaartaan aada macalimiinta biri bedeshaan dadkii idin dhalayna ay idin harsadaan adinkuna aad noqotaan kuwo loo aayo oo aayatiinkooda hadduu alla idmo qolada hadda aan soo sheegahaya ka badbaado ilaahayna waxaan idinka baryaa inaad noqotaan kuwii dadaalkooda ku guulaysto wabilahi towfiiq wasalaamu caleyh waraxmatullahi wabarakaatu suldaan macali maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kelimad ku lahaa xafladda ilaahay baa awalan mahad iska leh inagu soo kulmiyey xafladan qiimaha iyo sharafta leh ilaahay baan u mahad celinaynaa ilaahay baan mahad siinaynaa dhammaan aan dhammaasho lahayn uma waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo allah subxaanahu wa tacaala maanta nimcadan aan haysanno iyo amniga aan haysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala baa bixiyey laakiin uma waxaa lagu gaaray xarakatu shabaab almujaahidiin iyo ragga u nafuray oo dhiigooda u bixiyey waxaan kaloo mahad celinayaa walaayada jubba sufla ugu horeeyo sheekhayna aw yunis xafidahu llahu waracah waxaan kaloo umahad celinayaa makaatiibta kala duwan ugu horeeyo midkaan hadda xafladiisa u fadhinno maktabu tarabiya jazaahu llahu khayra jaza baan leenahay waxaa kolley waxay hadda socotaa macadka qurdubo muddo kow iyo toban bilood ah insha allahu tacaala waxaan dareemaynaa faa'iidada iyo wanaagga iyo kheerka ka soo muuqanayo haddii ahaan lahayn gabdhaha iyo haddii ahaan lahayn wiilashaba waxaa kaloo ka furan hade macaahid badan baa ka furan sidai jubba sufla ay gaar usoo noqotay aad baa loo dardargeliyey degmada ama gobolka ama jamaame iyo wixii nawaaxigeeda ahba si haddaba waalidiinta ka mid ay sheegeen haddii maanta aan cadowga allah subxaana wa tacaala meelaha u haysto laguma haysto faa'iidada idinka aada haysataan maanta gabdhihii way xijaaban yihiin kitaabkii allah subxaana wa tacaala haddana waxay baranayaan kitaabka allah ayay baranayaan ayagoo tadbiiqinayo ku dhaqmayo wiilashii waa la mid maanta waxaa ilaahay ka badbaadiyey waxyaalaha dadka kale aysan haysanin oo diin buu alla subxaana wa tacaala siiyey waxaad dareemaysaan maalin kasto ama idaacadda aad ka dhegaysanaysaan wiilal baa waxay ka baxayan jaamacad haddana waxaa laga yaabaa siduu naftiisa ugu shaqaysta hataa inuu waayo siduu naftiisa ugu shaqaysta hataa inuu waayo ama maanta bajaaj ay wadaan ama derbijiif inuu noqdo uu haddana uu xashiish iyo halka u laabto macnaha qofka naftiisa haddii uu waxuu qabto uu garan waayo waxaa laga yaabaa hataa inuu tahriib aado cadow u gacan galo laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin gabdhaha halkaa wax ku baranayo iyo wiilashaba waxaan ka rajaynaynaa dadkii macalimiin u noqon lahaa ummadahaas maanta naga maqan hadduu ilaahay mujahidiinta gacmahooda soo geliyo inaad macalimiin noqotaan waa inaad marka ku dadaashaan waxbarashada si aad allah subxaanahu wa tacaala diinkiisa u koryeeli laheedeen aad ku talagashaan oo ku fikirtaan hamigiina uu noqda hami caali ah oo maanta qof walbo uu ku fikiro war amnigan nabadaan aad haysataa fursadaada qaaliga ka faa'iidayso waayo beri waad waaynaysaa macnaha dadka ibni aadanka ma fahmaan markay haystaan nabiga calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay dadka ma garanayaan markay nicmataane ma fahmaan asixatu walfiraaq maanta waad yar tahay aabbaa ku taagan hooyaa ku garab taagan dugsiga aad baa lagu leeyahay haddana waxaa laga yaabaa inaad ihtimaam aad siin wayso limaada marka arrinkaas arrin fiican ma aha inaad marka dadaashaan ardayda aad baad noo soo dhiirigeliseen qalbigayna waad soo jiidateen ilaahay subxana wa tacaala ha idin barakeeyo fahmiga diintan allah idin furo fahmiga diinta allah idin furo kuwii ilaahay subxaana wa tacaala diintii wax u qabtan allah idinka dhigo marka allah subxaana wa tacaala waa kan uu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakar ulul albaab fiiri ma siman yihiin kuwa wax yaqaana iyo kuwan wax garanayn dabcan ma sinno ilahay agtiisana kuma sinno adduunkana kuma sinaanayaan aakhirana kuma sinaanayaan xaqiiqatan waayo qofka wax yaqaana allah wuxuu leeyahay inamaa yatadakkaru ulul albaab waxa un ku fikira dadka caqliga u saaxiibka ah dadka fikirayo caqliga u saaxiibka ah ayaa fahmaya macnaha nin kale ma uu fahmayaba marka waxaan dardaarmi lahaa waalidiinta jazahu llahu khayr aljaza waalidiinta dhabar adeegay ilmahooda inay wax baraan ilaahay subxana watacaala xifdiyo ku dadaala ilmihiinna inaad wax bartaan ood u dhabar adeegtaan oo ciidankooda aad ka maarantaan cunug intuu ardayda yahay uu wax baranayo adigana baahi way ku haysaa waa laga yaaba ina adeeg iyo hool iyo shaqo u dirsan lahay intuu cunuga wax ku jiro qof walbo oo waalid waxaan u sheegaya inuu cunuga ka sabro oo asaga dhabar adeego asaga shaqaysto shaqadu qabsan laha asaga waalidka naftiisana uu xilligiisa siiyo diinka alla subxana watacaala uu wax barto inta ayaan dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayr sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kelmad qiima munaasabadaasi ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله نوافجيي حفلدان oo maanta aan u joogno noo suurtageliyey allahaas ayaa mahad iskaleh subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahad celinaynaa intii mutaystay in loo mahad celiyo gaar ahaan xuduurkan ay ka soo qayb galeen ayagoo ku kooban oo ay kala duwan waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum intaas kadib walaalayaal waa maanta maalin noo ah maalin farxadeed limaada waa maalin aan maanta ku tartamayno ama bandhigayno waxyaabihii aan baranaynay ee muddadan aan ku jirnay ee soo bandhigayno waa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddiis waxa looga mahad celiyo waxaad dareemaysaan macadka maanta aan joogno hafladiis macadul qurduba maalin maalmaha kama dayana waxaan taaganaynay iyadoo la furaayo maantana waxay joognaa sanadkii ugu horreeyey gabdhihii qalinjibiyeen maanta aan joogno hafladdii loo dhagaayo waxaan leenahay markan jazaakum allahu khayran si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa waalidiinta ardadaan halkan wax ku baranaayeen dhaleen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen ilaahay ha idiin barakeeyo qof keligiis wax ma baranaayo waa in lagu dadaalaa waxbarashadiis la fiiriyaa duruustii soo qaatay ee ma ku dadaalo amase kuma dadaalo markaas baa meel gaara markaan taas waxaa daliil u tahay dadaalkii aad bixinayseen ardadana waxaan leenahay ilaahay idiin barakeeyo waxbarashada aad ku dadaasheen maanta waxaad muujinaysaan ama aad maanta halkaan ka sheegaysaan waxaa weye waa shareecada raxmaanka wey waxaad ogtihiin macadul qurduba waxa lagu baranaayo oo ugu muhiimsan waxaad dareemaysaan alqur'aanu waa culuumuhu qur-aanka iyo culuumtiis baa lagu bartaa qur-aanka aad garanaysaan kalaamuraxmaan kalaamkii allah subxaanahu wa tacaala iyo culuumtiis baa lagu baranayaa alxadiidu waa culuumuhun waa lagu bartaa sidaad dareemaysaan waxaa kale lagu bartaa alfiqhu wa usuuluhu fiqhigi islaamiga ah iyo usuushiisna waa lagu bartaa waxaa kale lagu bartaa alcaqiidatu alislaamiya ayadana waa lagu bartaa asiira iyo taariikhda ayadana waa lagu bartaa waxaa kale lagu bartaa balaaqada lagu barta balaaqada ilaan qofku waa u baahan yahay in naftarkeeda dhankaas loo leexdo balaaqadana waa lagu bartaa naxwdii baa lagu bartaa sarfi baa lagu bartaa culuumta lagu bartaa waxaa lagu bartaa juqraafi baa lagu bartaa markan waxaa halkan ka dareemaynaa shareecada raxmaanka dhammaanteeda noocyada kala duwan in halkaas lagu baranaayo waxaad ogtihiin aad dareemaysaan nuurkan iyo wanaaggan iyo kheyrkan halkan ka ifaayo ka muuqdo maanta cadowga allah subxaanahu wa tacaala dagaal baa kula jira si ilaahay noo tilmaamay liyudfi'uu nuur allah waxaad ogtihiin khayrkan iyo wanaaggan oo maanta ifaayo oo diinta raxmaanka la baranaayo cadowgu waxaa la dagaalamaya in baabiyo laakiin allah baa noo diiday waxaa marka idin leenahay jazaakum allahu khayran barashada allah subxaanahu wa tacaala iyo diintiis la baranaayo in aad ku dadaashaan aada looga dadaalo maanta waxaad ogtihiin muxaafadada jamaame markii la fiiriyo qaabkeeda iyo noocyadeeda waxaad dareemaysaa nuur badan baad dareemaynaa waxbaa noo bilaabmay waxaan u baahan tahay ilaahay inaan weydiisino in noo dhammaystiro si gaare waxaan u mahadlinaynaa muxaafadada degmada jamaama iyo makaatiibteeda oo ayadan ay ku bixiyeen juhuud fara badan waxbarashadii ay ku bixiyeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo waa waajibka koowaad oo idin saaran dadka waxbarashadooda inaad ku dadaashaan waxaad dareemaysaan ambiyada markaaad fiirisaan maamin nebiyin ilaa dadka maxaa u sheegi jiray dadka waxaa u sheegi jiray quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixuun dadka diinta ba bari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad garanaysaan oo waxyu ku soo degaayay ow hodhahay oo qul rabbi zidnii cilman markana cilmiga barashadiis inaan laga cajiizin waxaad ogtihiin walaalayaal muwaafadada jamaama iyo walaayada jubbada hoose gaar ahaan waxaad ogtihiin waxbarashadii in dardar ku socoto waxaa furan macaahid kala duwan baa furan macad urduba furan waxaa furan macad khadiija binti khuwaylid baa furan oo gabdhaha waxaa weeyaan ayagana lagu diyaarinaayo baa meesha ka furan waxaa furan macaayid kala duwan baa furan saaad ogtihiin markaan antaas iyo inka badanna ilaahay waan ka rajaynaynaa in noo suurtageliyo markan waxaan leenahay maanta fursaddan iyo faa'iidadan la haysto qofkii ka maqan inay ka faa'iidaysto dadkii haystana inay ku dhigaan oo dhuujistaan ay ku dadaalaan taasna aydan waan u dardaaramaynaa fajazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wabaaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu wa tacala hanoo ziyaadiyo waxbarashada ilahi hanoo ziyaadiyo macalimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo juhdiga in dadaalka bixinaysana ilaahay hanoo barakeeyo juhuudda iyo dadaalka bixinayaana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka iyo hasaantka u saaro wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaabihi wasalam ugu dambeyn waxaa madasha lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaankii ay garan kadib waxaan leenahay insha allahu tacaala ardada qurduba kulli way guulaysteen saan horeba u sheegnay mustawayaadka kala duwan ee macadku uu leeyahay imtixaanka xaqiiqdii aada iyo aad ayay si fiican ugu dadaaleen juhuud badan ay bixiyeen juhuuddoodiina waa laga dareemay insha allahu tacaala waxaa jirta wilaayada jawaa-is ay ugu tala gashay ardada heerka hore soo gaaray ardada kullisay u guulaysteenba waan sheegnay waxaa laga yaabaa isku celcelis in dhibac shan ay u dhexeeyaan ama markaa hal oo u dhexeeya darajooyinka laakiin sida la sheegaba guushu dadka waxaa weeyaan markaa qolay nasiibku siiya aqoontii idoo la wada leeyahay ayaa waxaa laga yaabaa in nasiibku cid saacido marka kaalimaha koowaad ayay wilaayada waxay ugu tala gashay jawaa-is ardada mustawaha saddexaad imtixaanka ku gashay waxaa laga rabay darajooyinka kun iyo afar boqol oo darajo waxayna ku galeen imtixaanka afar iyo toban kitaab oo ay dheeri ka tahay culumtii idaariga iyo tajriibiga oo kemistrigii fisikskii biologigii iyo sidaas oo kaleetood u kala qaybsan ay gooni ka tahay waxaa sidaasoo kaleeto ardada tamhiidka laga raba kun darajo oo waxay ku galeen imtixaanka toban kitaab ayagana oo ilaahay tabaaraka watacaala uu waafajiyey marka ardada ayagaa ee tobanka iyo afarta ku galay ama tobanka ku galayba kulli way wada baaseen meel fiicanna way wada gaareen sidaas darteed mustawo kasta saddex ardaya insha allahu tacala laga xusi doonaa biidni araxmaan insha allahu tacaala haddana waxaan gelaynaa inaan u yeerno dalabadii arrintaas dadaalka ay bixiyeen juhdiga ay bixiyeen iyo nasiibku u saaciday insha allahu tacala inta kaleetoodna way la guulaysteen qofkii walaalkii guulaysto asaguna uu guulaysto ficlan insha allahu tacaala marka qadiyadaas ayaan gelayna insha allahu tacaala waaligeyna ayaan abaalmarka insha allahu tacaala arday kasta gacanta u geli doona biidni raxmaan ardayga ugu horeeyo ama marka ardada saddexdaa ee mustawaha ee raabica hadda soo gaaray taalidkana ku gala imtixaanka waxaan insha allahu tacaala u yeeri doonaa ardaarda biidni raxmaan aaaliba waxaan u yeeraynaa zahra sheekh cabdisalaan oo kaalinta saddexaad ka gashay mustawaha saddexaad kuna guulaysatay jaa-iso qadarkeedu oo u dhan yahay boqol doolar cabdishakuur saalax shuuriye ayaa kaalinta labaad ku jiro jaa-isadiisuna waa kombyuutar oo ugu talagalay maamulka islaamiga wilaayada ardayga koowaad ee kaalinta koowaad ka galay ee mustawaha saddexaad waa maryama ibraahim maxamed oo ku guulaysatay saddex garaan oo dahaba iyadana insha allahu tacaala halkaan ayaa laga sii doonaa biidni raxmaan marka hasoo istaageen insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waxaan insha allahu tacaala kusoo gebagabanaynaa mar labaad ee mar saddexaad waxaa mahadsan waalidiinta qiimaha badan sharafta leh owlaadooda soo gaarsiiya halkan waxaan u mahad celinaynaa waaligeyna haddana aan laga gaabin dhanka kaleetana in la xoojiya dacawadii iyo tacliimtii lana dhiirigeliyo dalabadii ama dalabatu cilmiga wax ka baranayay waxaan leenahay jaza allahu kullan calaa xasbi badlihi insha allahu tacaala ardada iyagana xaqiiqda juhdigan soo bixisayaan u mahad celinaynaa waxaan idin leenahay insha allahu tacaala dhammaan waad guulaysateen halkaa ayayna noogu xidhantahay insha allahu tacaala xafladaynii guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xisila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu